maarantaa madaxow majahad ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay
bismillahi raxmaan bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada wararka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka hortagay weerar ay doonayeen kooxda argixisada al-shabaab in ay ku qaadaan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaad sidoo kale aad maqli doontaan ciidanka xoogga dalka oo miinooyin ka saaray deegaano ka tirsan gobolka mudug webiga shabeelle oo fatahaado horleh ka samaynaya gobolka shabeellaha dhexe dadka deegaanka ayaa wada barka xooggan barnaamijka aad ku maqli doontaan qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad barnaamijka faaqidaadda wararka aad ku maqli doontaan mar kale kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda wararka
idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay
aan ku bilaabay barnaamijka ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka hortagay weerar ay doonayeen ee kooxda argixisada al-shabaab in ay ku qaad- in ay ku qalqalgeliyaan ee amniga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa qadka telefoonka ee si toosa ugu jira wariyaheena abuukar maxamed bacadle abuukar ee bal waxaad faahfaahin naga siisaa ee howlgalkan oo ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay kaga hortageen weerarka ay doonayeen ee kooxdan ee argagixisada al-shabaab in ay ku qalqalgeliyeen degmada balcad
aad ayaad u mahadsan tahay saaka waa berigi ayaa kooxda nabaddiidka ee argagixisada al-shabaab waxay isku dayeen in ay qalgalgeliyeen adna ka jira magaalada balcad oo kamid ah degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe ciidamada milatariga soomaaliya si weyn u feejigan ayaa fashiliyay weerarka iskudayga ahaa oo ay doonayeen in ay ku qabsadaan degmada balcad kooxaha argixisadu sida dad goobjoogayaal ah oo ku sugan gudaha magaalada balcad ayaa waxay ii xaqiijiyeen in ciidamada milatarigu ay laga jah ka weerareen kooxaasi oo soo gaaray afaafka hore ee jagboonta ku yaala degmada balcad dhanka degmada jowhar hase haatee markii ay dareemeen in ay kusoo fuuleen ciidamada milatariga soomaaliya ayaa kooxa argixisadu goobihii ay horey uga soo ruqaansaneen ay dib ugu carareen waxaana iminka ciidamada milatariga qaar kamida saraakiisha oon la xiriira iyo gudoomiyaha degmada balcad oo ay ii suurtagali weysa in ay la hadlaan ayaa waxaa qaar kamida saraakiishu ii sheegeen in ay iminka howlgal ku jiraan ay ku baacsanayaan kooxa argixisada ayna baadigoobayaan goobaha ay had iyo jeer kasoo weerareen degmada balcad waxayna sheegeen in aysan ahayn markii ugu horreysay isku dayan argixisadu in ay soo wareen degmada balcad oo dhowr jeer oo hore ciidamada ay fashiliyeen howlgalkan ciidamada milatariga soomaaliya ay ka sameeyeen degmada balcad ee deegaanadooda dhow ayaa waxaa si aada usoo dhigay shacab ku nool degmada balcad oo sheegay in ay kooxaha argixisadu ay yihiin kuwa ragarqabayaal ah oo markasta isku daya in ay amniga iyo xasiloonaa xasiloonida ka jirta degmada balcad ay waxyeelo u geystaan hase haatee waxay sheegeen in shacabka iyo ciidamadu ay isku duwan yihiin ayna mar kasta ciidamada u gudbiyaan macluumaad ku saabsan kuhaasi dhaqdhaqaaqooda waayahay ee hadda ee degmada ee balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ee xaalkeeda waa sidee ee howlgallada socda ee ee ciidamada ay ka wadaan ee ee degmada balcad ee bulshada ee aragti ahaan ee sidey u qabaan ee sidee soo- usoo dhaweynayaan
aada ayaad u mahadsanta gebi ahaanba xarumihii maamulka way shaqaynayaan shacabkuna saakay goobahooda ganacsiga iyo weliba beerahoodii ayay saaka u kalexeen shacabkuna si weyn ayay soo dhaweeyeen howlgallada ciidamadu ay samaynayaan maadaama ay yihiin shacabku kuwa dowladda aada u jecel taageerana oo ay ogyihiin dhagarqabayaasha muddooyinkii ay ka talinayeen degmada balcad iyo degmooyin kamida gobolka shabeellaha dhexe dhibaatooyinka ay shacabka ugeysan jireen iminkana goobahay ku dhuumalaysanayeen shacabka dhibaatooyin kala duuna ugeystaan oo ah naftooda iyo maalkooda in ay damaystaan marka shacabku si weyn ayuu usoo dhaweeyey howlgalka kaani lagu sifeeyey kooxaar kacisada maadaama ay ogyihiin waxa ay yihiin kooxahaasi dadka shacabku
aad iyo aad baad mahadsan tahay abuukar maxamed macalle oo faahfaahin naga siinayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ka hortagay weerar ay doonayeen ee kooxda argixisada al-shabaab in ay ku qalqalgeliyaan amniga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada wararka
meel bay ka wadatay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon
weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada wararka ee qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa ee waxaa hadda qadka telefoonka ee si toosa ugu jira ee gudoomiyaha ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ee qaasim ee gudoomiye marka ugu horeysa waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka faaqidaada wararka ee radio muqdisho marka xigta ee waxaad faahfaahin naga siisaa ee howlgallada ka socda ee ee degmada balcad iyo ee kooxdan ee argagixisada ee al-shabaab oo markaasi isku dayay in ay degmada ay qalqal amni ay ka geystaan bal howlgallada socda maxaad nooga xusi kartaa
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وما كنت بعد راديو مقدشو iyo umada Soomaaliyeed ba ugu mahadcelinaya sida raadyo muqdisho ay ugu korgalayaan xaaladaha bini'aadanimo iyo mid amniga ka jira deegaanada waana ku dhowahay barnaamijka
waa gartay ee waxaad ee gudoomiye ee aad noo sharaxdaa ee kooxdan ee is- iskudayga ay isku dayeen in ay kusoo weeraraan een ee degmada balcad iyo khasaaraha ka dhashay iyo jihooyinka ay ka soo weerareen
waa mahadsantahay walaalkay horta ee, ee, waa horta waa lagu yaqaanaa ee, nimankan khawaarijta ee loo soo diray xukuumaadka iyo baabi'inta ee, qaranimada ee ummadda soomaaliyeed ee beenta ka sheegaya shareecada islaamka iyo kitaabka ilaahay inay waktiga salaadaha ummadda gaadaan waa wax oo oo aanan hadda da- een, lo- lo- laga dhehaynin wax cusub aan ugu hayn wax hore u jiri jira ay yihiin ee, waxay soo weerareen kontarool ku yaallo magaalada banaankeeda oo ay ciidamada ay heega ku lahaayeen xilliga salaada markay ciidamada ay ku jiraan ay ku gaadeen Ee, falilaahi alxamdu ilaahi subxaana watacaala wuxuu makaniyey awoodda ciidamada inay sugnaadaan ay cadowgan iska difaacaan lana diriraan ilaa inta tabartooda ah
gudoomiye ee khasaaraha ka dhashay ee weerarka haddii ahaa lahaayeen cadowga kooxda argixisada shabaab loo geystay maxaad nooga xusi kartaa Ee, waa mahadsan tahay horti ee, annaga ka maamul ahaan hadda ciidamada waxay noo sheegeen iyo saraakiisha amniga inay arkeen ilaa iyo saddex nin oo meyda iyo laba nin oo dhaawaca ay jiidanayaan inay inay isha saareen way noo xaqiijiyeen laakiin ilaa ilaa ilal xoogaala oo ka helnay ayaga meelaha ay degan yihiin iyo meelaha ay ay ay ku tageen orodkaba waxaa noola sheegay ilaa shan qofood inay waxyeele ka gaartay saddexna ay ka dhimatay ee, labana ay ka dhaawacantay Way.
haddana ay dadka noo xaqiijiyeen deegaanada ay tageen waaya amniga ee ee degmada balcad hadda waa sidee ee yaana ku sugan degmada balcad
waa mahadsan tahay degmada balcad waxaa ku sugan ee, maamulkii iyo ciidamadii amniga qaranka soomaaliyeed iyo kuwii dowlad goboleedka hirshabeelle oo iskaashanaayo iyo maamulkii degmada oo aniga ka mid ahay oo hadda kaala hadlayo jiidii hore oo saaka dagaalka ka dhacay Ee, xarumihii sidooda noogu shaqaynayaan saldhigyadii ciidanka way joogaan xarumaha degmada way joogaan waa laga yaabaa inay meelo meelo ay miina ku xireen oo ay intii xabadda socotay ay uga faa'iidaysteen ciidamada ay ay- waxay ciidamada difaacida banaanka dagaalka u aadeen inta gudaha ay soo dhuunteen meelo oo oo ciidamada ay qaxo ku caabi jireen ay miilooyin gargarsheen waa jirtaa hal miinana ka qaraxday inta kalena waa soo bixin waana soo bandhigi doonaa insha allahu haddana deegaanka annaga gacanta ku hayno gacantoodana ma gelin mana geli doono insha allahu ummadan iyo deegaankan iyo maamulkan wadada isku tiirsan una diyaarsay inay iska difaacaan cadowgooda waay guddoomiye ade adigoo mahadsan ee waxaad noo sheegtaa ee qorshe ma dejiseen oo ee kooxdan argixisada oo goobaha ay ka soo weeraraya inaad ee inaad maaragtay aad howlgallo iyo aad ka samaysaan oo fariisimo waaweyn aad ka samaysaan qorshihiina ma ku jiraa waa mahadsan tahay arrinkaas waa waxyaabaha ay hadda carqaladeynta u sameynayaan maalmahaana wadnay ee qorshe ka socda wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidamada qalabka sida hirshabeelle iyo ciidamada qalabka sida soomaaliyeed saraakiishooda ay maalmahan wadeena jiro howlgal la rabo insha allah waqti dhow in looga fureeyo deegaanada ay ka joogaan degmada balcad sidaas awgeed waxay ayagoo nafilacaari ah ay samaynayaan inay dhahaan waa nool nahay shalay waxay ku baaqeen ay magaroofanay tuulooyinkii ay joogeen ay ka sheegeen inayna dacwo qaadaynin inaan loo soo dacwo karin inay qafna u imaan karin inay wixii dhan ay joojiyeen taas waxay ku cadaynaysaa inay ay ma- waqtigoodii uu dhammaaday daraadaa ugu dambaysay ciidamadayna iyo ciidamada eh, milatariga iyo ciidamada dowlad goboleedka hirshabelle buriiska iyo kuwa daraawiishta oo iskaashanayo basray tageen meeshii xaruntoodii tageen nimankii miinistayaashii kasoo qabteen miinooyinkii kasoo qaadeen waa wax oo oo dhacay oo saddex afar maalin ka hor dhacay waay tii ayay jawaab ugu dhigeen maanta inay weerar soo qaadaan ilaahay mahadiisna ayagu ilaahay ku fashiliyey marka annaga waxaa u diyaarsannahay har iyo habeen inaan difaacno laakiin waa jiraa fikir ah in lagu xureeyo deegaanadan maadaama ummadii ay nacday ay dhibaatay iyo xaalad adag ay ku ay kala kulmeen codsiyo ka yimid deegaanadii annagana aan u gudbina dowladda dhexe insha allah wayna kasoo jawaabtay waqti dhowna waxaan rajaynaynaa in deegaanada iyo gacantooda ku jiro dib looga xuray doono
aad iyo aad buu u mahadsan yahay guddoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaasin cali nuur oo khadka telefoonka inoogu warramayay isagoo noo dulmarayay xaalada guud ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wadatay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo
isla wararka ee haddii aanu eegno ee dhan- dhinaca iyo gobolka hiiraan ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa lagu soo waramayaa in ee fatahaado ee hor leh uu markaas uu ka sameynayo webiga shabeelle ee waryaheena ee cabdishakuur ismaan cali ayaa qadka telefoonka ee si toosa ugu jira ee cabdishakuur waxaad ee faahfaahin naga siisaa ee fatahaadan webiga shabeelle uu ka sameynayo ee deegaano ka tirsan gobolka hiiraan
aad baa umahadsan tahay sidaa sheegtaba magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka bilowday fatahaado oo sameynaya webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee xaafadaha lamagalaay ayaa ka mid ah ugu xoogan oo fatahaadu ka sameeyey oo shalay subaxi dadka reer beledweyne ah oo ay marqura kasoo kaceen biyo aad u fara badan oo wadooyinka muhiimka iyo xaafadaha soo galay dadkuna marqura ay ka barakaceen biyahani mar marka dambe iskor ayay sii kacayaan waa sii xoogeysanayaan oo waxa ay ku faafiyaan xaafadaha kale sida eh, bulxaadley iyo eh, kooshin oo ay biyuhu eh, kusii dhow yihiin waxaana mar walba ah khatarta ah in eh, wadada muhiimka ah ee bartamaha magaalada laamiga inay gaaraan oo ay jaraan ayaa khatarta ugu weyn dadka ay qabaan ay tahay walow ay socdaan dadaalo guddi gurmadka iyo iyo maamulka ay wadaan oo ku aadan in la xiro goobta gudaha magaalada ah oo webiga kasoo fakaday si eh, magaalada aysan biyuhu u buuxo dhaafin
waayahay ee dadaallo ee maamulka ay wadaan oo la xiriirta ee sidii ee ee webigan ee goobaha uu ka fatahayo ee loo ee carbuuxiyo ee maamulka ma wadaan qorshe ku aadan
aad iyo aad haa maamulka gobolka iyo guddiga gurmadka fatahaadaha beledweyne oo iskaashanaya ayaa dadaaladii waxoogan horta waxay ku bixiyeen eh, deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne gaar ahaan tuulooyinka biyaha ugu badan magaalada soo geli jiray oo webiga soo mari jiray sida heliteliyo iyo eh, qooqane Eh, taa iyadoo eh, laga guulaystay biyaha oo la hor istaago arabur xoogan lagu sameeyey ayaa gudihii magaalada waxaa webiga shabeelle bilaabay in uu jabsado eh, eh, eh, qararka taasi oo keentay in si sahlan xaafadaha qaar ay ku galaan biyaha Eh, beledweyne dadka ku nool waxaa eh, muddo sanad gudaheeda saddex mar ayaa eh, suurtagalka inay biyaha ka barakacaan walow xilligii roobka aan la gaarin haddana webiga waxa wadaa biyo aad u fara badan Eh, guddiga gurmadkana way ku guulaysteen biyihii ugu badnaa ee xaafadaha eh, kotimbo iyo iyo kooshin biyo ay faraha badnaa soo geli jiray in ay ka hor istaagaan oo ay arabur xoog ku sameeyeen marka laga yimaado arrintaas waxaa eh, eh, bulshada magaalada beledweyne ay markaasi rajo wanaagsan ka qabaan iyaga dhinacooda in guddiga dadaalada ay wadaan uu miro dhalo maamulkana horey ayuu arrintaasi rajo wanaagsan ugu muujiyey balse ee, gudihii magaalada in gudiga uu kakaarada jabsado oo xaafidihii qaar halqiyana iyadana waxay noqotay ee, dhibaato kaloo soo kortay oo dadka ee, beledweyne ay wadnaha furta ku hayaan
waayahay eh, dadka hadda ee eh, goobaha uu fatahaada webiga shabeelle deegaanada uu ka sameeyey eh, halkee u barkaceen oo ma heleen oo gurmadyo loo fidiyey dadkaasi
Ee, qaar ka mid a bulshada ka barakacday magaalada beledweyne oo ceel jaalle iyo daafaha kale ee magaalada iyo helwadaagii ku sugan oo la hadlay warbaahinta qaranka waxay sheegeen inaysan haysan hooy cunto iyo weliba jief intaba maadaama ee, ee, si keliis ay ku barakaceen sidaas warqabtid ee, monyo dadka inta badan waxa ay yihiin kuwo danyara dadka beledweyne oo waxay u badan yihiin kuwa ee, ku- ee, ku nool ee, xoogsiga magaalada waxay kasoo xoogsadaan waxyaabo noocaas ayay noloshooda ku maareeyaan marka haddii fatahaaddan ay ugu darsantay waxay u ekaanaysaa in xaaladda ay sii xumaan karto marka ka dambaysa walow magaalada bilooyin ka hor fatahaaddii xoogganadii ka dhacday ay moog tahay oo qura
cabdishakuur cismaan cali wariyaha warbaahinta qaranka ee eh, gobolka hiiraan ayuu ahaa oo qadka telefoonka inagu warramayay weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada wararka
miilayda heestiyo mugtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnohoodu wuxuuyay
webiga shabeelle ayaa fatahaado hor leh waxa uu ka sameynayaa gobolka shabeellaha dhexe ee dadka deegaanka ayaana wada barkac xoogan oo halka uu biyaha uu ka fatahaya deegaanada u dhow ay iskaga barkacayaan Ee, waxaa arrimahaasi oo idil aan ka wareysanay cabdiraxmaan xuseen cumar wadani oo gobolka shabeellaha dhexe ku sugan
waxaa sii kordhaya een, saameynta fatahadaha webiga shabeelle ay ku yeesheen dadka ku nool een, gobolkan shabeellaha dhexe oo inta badan noloshooda ay ku tiirsan tahay wax soo saarka een, dalagyada qaybahooda kala duwan ay ku beertaan een, beerahooda Een, sidaan la socono een, saddexdii sano aynu soo dhaafnay een, beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe ma jirin dalagyo oo sidii loo horey loogu bartay ay usoo goostaan xilligan Een, waxaa jirta in dalagyadii ay beerteen beeraleyda een, ay xaalifiyeen biyaha fatahaada ee webiga shabeelle Een, sidoo kale waxaa jirta in deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe isla markaan hoos taga een, saddexdan degmo ee uu maro webiga shabeelle in xilligan loogu barakacay fatahaada webiga shabeelle dhowaan een, kusimaha gudoomiyaha ana gudoomiye ku-xigeenka dhanka- dhanka siyaasada ee gobolka maxamed cabdisheekh xamdow oo la hadlay warbaahinta qaranka waxa uu sheegay in dad tirada kor u dhaafayso laba boqol iyo laba boqol oo kun oo ruux inay ku barakaceen een, fatahaada een, webiga shabeelle sidaas darteedna uu codsaday in gargaar loo sameeyo een, dadka ku barakacaya fatahaadaha webiga shabeelle waxaana jirta goobo hor leh in xilligan webiga shabeelle uu fatahaad uu kaga sameynayo deegaan hoostaga ah degmooyinka jowhar iyo macdaay iyadoo inta badan fatahaada ay si aad ah u saameysay degmooyin hoos de- deegaano hoostaga een, degmada macdaay ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoona dhowr tuulo looga barakacay een, fatahaadaha webiga shabeelle uu ka sameynayo gobolkan shabeellaha dhexe Een, maamulka degmada mahada iyagana kulooda la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in xaalad aad u adag ay ka jirto een, deegaana hoostaga degmada mahadaay waxaana sidoo kale ay sheegeen in dadkii barakacay hadda ay ku sugan yihiin een, qaybo ka mid ah xaafadaha degmadaasi ayna haysan gargaarkii ay mudnaayeen maadaama ay yihiin dad kasoo barakacay deegaanadoodii Een, sidoo kale waxaa jirta in fatahaadaha een, gobolka shabeellaha dhexe tuulooyin hoostaga degmada balcas ee gobolka shabeellaha dhexe in loogu barakacay oona mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle een, madaxdooda kala duwan een, siyaabo kala gedisanna ay balhadleen waxa ay baaq dheer ay kasoo saareen een, saameynta fatahaadaha webiga shabeelle ay ka geysanayaan een, gobolkan shabeellaha dhexe waxaana xilligan aan jirin dalagyadii hore ee kasoo go'i jiray beeraha gobolka shabeellaha dhexe hareeraha webiga kaagdhow sababa la xiriira dalagyadii oo ay xaalsiyeen biyaha webiga shabeelle sidoo kale waxaa jirta tuulooyin hoostaga ama hoos yimaadaan idhaahda magaaladan jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe hadda aan kaagala soo hadlay in biyaha fatahaadda ay galeen iyagoona sidoo kale si lamid tahay degmooyinka jowhar degmooyinka maadaay balcad loogu barakacay islamarkaana markaasi qaarkood lasoo warinayo inay gaareen magaalada muqdisho ee caasima dalka soomaaliya maraan la hadalnay gudoomiyaha tuulada banaani waxaynu sheegay lix boqol oo ruux dadgaaraya inay kasoo barakaceen tuuladaasi qaarkoodna ay gaareen degmooyin kale oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halka kala halka tiro kalena ay gaareen magaalada muqdisho markaa fatahaadaha webiga shabeelle ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay yihiin xilligan oo si aad ah u socda islamarkaana saameyn aada u ballaaran ku yeeshay nolosha kumanaan qoys oo ku noolaa gobolkan shabeellaha dhexe
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada wararka intaan barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo قلبي كوابك